بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib walaalayaal sida aquna sheekh maxamed uu sheegay mawduuceenna waa iska dardaaran ama waano guud oo naftayda aan ka bilaabayo uma walaalahay aan usoo jeedinayo xaafaddan waxaan filayaa waa marka labaad oo aan imaado inkastoo masjidkan uu caawa kow ii yahay laakiin waxaan xusuustaa masjid iyadoonan meeshaan ay ka dhisnayn meel yaroo mawlac ah oo alwaax ka dhisan hadda meelay ahayd ma garanayo inaan sagaashan iyo labadii may ahayd mise sagaashan saddexdii baan mar imid baan habeen kelimid ka jeediyey waa yaraa marka alxamdu lilah maanta masjid weyn baa meesha ka dhisan runtiina aada baan maaragtay ugu farxay allah subxaana wa tacaalana allah hanooga yeelo mid masjidkaas ay dadka muslimiinta ay ku faa'iidaan oo wax u taro oo cilmiga sharciga islaamiga ama diinta laga barto oo laga nashriyo ilaah allah hanooga yeelo subxaana wa tacaala marka dhowr qodob ayaan jeclahay insha allahu tacaala inaan tawsiyadayda aan ka dhigto qodobka koowaad oon u horumarinayo waa taqwa allahi subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala inaynu ka baqno meel kastoo aan joogno oon iska ilaalino waxa uu u horeeyo shirkiga bidacda macaasida waxaasoo idil inaan rabbi subxaanahu wa tacaala aan uga baqno maxaa yeelay taqwada allah subxaanahu wa tacaala wuu dardaarmay wuxuu u dardaarmay muslimiinta oo ummatu moxamed ah iyo ummadihii ka horreeyeyba allah subxaanahu wa tacaala wuu u dardaarmay oo ahli kitaabka ahaa siduu rabbi leeyahay fii suurati annisaa allah subxaanahu wa tacaala uu odhanayo walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxaan u dardaaranay dadkii kitaabka la siiyey idinka idinka horreeyey alyahuudu waannasaara iyo idinkaba an ittaquu llah taas ayaanu dardaaranay marka maadaama allah subxaanahu wa tacaala ummadahoo dhan oo u dardaarmay ahal kitaabkii iyo muslimiinta u dardaarmay annagana waa isku dardaarmaynaa waa isxusuusinaynaa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwadaasaan isxusuusinaynaa taqwa marka la leeyahay yacni waxa la iska ilaalinayo oo la iska dhowrayo oo rabbi looga baqayo subxaana wa tacaala waxaa ugu horeeya inaan shirkiga iska ilaalino shirkiga waxaa la yidhaahdaa waa akhfa min dabiibi namli baashan quraayada la yidhaahdo shanqarteeda waa ka qarsoodi badan yahay marka inuusan weligaa aada camalkaaga inuusan marna shirki gelin cibaadadaada inaysan shirki gelin allah subxaana wa tacaala keligii inaan cibaadadaan cibaadadeyna aan u barax tirno keligii inaan barino isaga keligii inaan rajayno allah inaan tala saarano allah keliya inaan magan galno dhib markuu nagu dhaco inaanan axad kale u qaysanin ee allah subxaana wa tacaala keliya aan u qayshano maxaa yeele waa nagu filan yahay allah markaan u qayshano isagaa nagu filan marka taas waa midda koowaad oon dardaarmayo maxaa yeelay waxaa dhici karta dadka inay yidhaahdaan masjidkaa lagu jiraa dadkiiba mushrikiin shirki maaragtay yani wadaadka muxuu u dardaarmaa dadka waa wada muslimiin masaajidkeena ku dhex jira waxaan leeyahay taa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuul ilaahay ah oo allah uu waxyoonayo buu rabbi subxaana wa tacaala uga digi jiray uu dhihi jiray iska ilaali ha samaynin baa lagu ohan jiray maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fii suurati yunis walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min aaalimiin aayaddaas yaa lagula hadlaya waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa lagula hadlaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka nabigeenna shirki kama dhacaynin waa rasuul ilaahi oo maaragtay maaragtay diintan iyo tawxiidka iyo qofka ugu horeeyo oo allah maaragtay awal lmu'miniin ah ayuu ahaa rabbi kuwa dadka rumey kan ugu horeeya haddana rabbi wuxuu leeyahy walaa tadcu min duuni illah allah wixii ka soo haray ayaa min duuni illahi la yidhaahda ama malaa'ig ha noqdo ha noqdeen waxa rabbi ka soo haray ama ambiye iyo rusul ha noqdeen ama dad awliyaahu saalixiina ha noqdeen ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo ama xayawaanaad ha noqdo ama jamaadaad iyo dhagxaan ha noqdeen min duuni illaahi bay soo galayaan wax alla wixii rabbi ka soo haray ha caabudin hana baryin hana u qayshanin maa laa yanfacuka walaa yaduruk midaanan nafcina kuu soo jiidi karaynin kaa maqan dur ku hayana aanan kaa qaadi karaynin kolka axadka dhibka naga qaadi karo nafciga noo soo jiidi karaahi waa allah subxaana wa tacaala wey markaasaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam fain facalta fainaka idan min aaalimiin haddii aad ducadaas oo ducaau ligayr illaahi aada samayso cibaadatu gayri illaahi aada samayso dadka daalimiinta mid ka mid ah ayaad noqonaysaa malig dulmigana macaanidiisa shirkigaa ka mid ah yani maaragtay min macaani dulmi waxaa lagu fasiraa ashirku billahi baa lagu fasiraa sida qur-aankaba uu noogu sheegay inuu yahay akbaru dulmin inuu yahay dulmikan ugu weyn waa ashirku billahi subxaana wa tacaala dardaaranka luqmaan wiilkiisa uu u dardaarmaye weeyaan in badanna aad qur-aankana ku aragtaan akhrisataan markuu dardaarmayo rabbi nooga xikaayooday subxaana wa tacaala allah wuxuu yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim marka shirkigaas inaan cibaadadeenna iyo acmaasheenna inaan ka ilaalinno oo kan kan ugu yar uu yahay shirkulasqarka waxaa la yidhahda riyaa riyaa naaska uu soo gelayo inaan ka ilaalinno camalkeenna yacni caqiidadeenna ama maaragtay cibaadadeenna inaan ka ilaalinno lanna shirkiga wuxuu buriyaa camalka qofka bani aadamka camalkiisa u buriyaa shirki markaa la timaado acmaashaada waa tirtiraya ka kaco ka dhigan sida allah subxaana wa tacaala uu rabbi leeyahay fii suurati zumar walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin bal illaaha facbud wakun min ashaakiriin saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nabiga la leeyahay adiga rasuulka allow waxaa laguu waxyooday rusushii adiga kaa horraysay ambiyadiina loo waxyooday lain ashragta layaxbatanna camalu mid kasta oo shirki sameeyo inuu camalkiisu burayo haddaad rabbigaaga la wadaajiso axad kaleeto cibaadadiisa aad la wadaajiso maaragtay rajihii iyo tawakulkii iyo maaragtay baryadii iyo waxyaalahaasoo isticaadadii isticaanada waxa la yidhaahdo haddaad la wadaajiso camalkaaga waa burayaa dadka khaasiriintaanaad ka mid noqonaysaa markaasaa la yihi bal illaah bal inaad rabbi wax la wadaajiso iska daaye allaha facbud allah oo keliya caabud allah oo keliya caabud waa ujeedaa allaha mafcuula bihigaa la hormariyo icbudda ficilka amar baa laga soo hormariyay waxay dhahaan haddii mafcuulka ficilkiisa laga hormariyana wuxuu faa'iideeyaa takhsiisuu faa'iideeyaa ayuu faa'ideeya allah cibaadadeeda ku gooni yeel cid kaleetaa caabudin weeyaan wa kun min ashaakiriin taqwada waxaa ka mida walaalayaal markaa shirkigaa iska ilaalina dadku waxay u haystaan shirkiga badanaaba khaasatan dadkeena soomaalida markii kufriga iyo shirkiga iyo laga hadlaayo كسجود للسلام إيه وحياله سداس وكله كو كو حيان لكن شركيقا معنيه سوى كواسع سنين فبهذا عد أن ربي أهين هذا أقيشته oo maalan awowha oo dadka agtooda muxtaramka ah oo la xuso hadaa kale markuu dhib kugu dhaco awow hebelow meeshaas rabbigaa uga qayshan lahayd wadaajib baad samaysay sababta dhibkan wadaadkan kaama qaadi karo awowah sheikh hebelna kaama qaadi karo waxa kaa qaadi karo waa allah subxaana wa tacaala weyaan allah oo keliya ayaa dhibka kaa qaadi karo marka inaad rabbi keliya cibaadadaada u khalisto yaa lagaa rabaa wadaadkan u ducee hadduu muslimnimo ku dhintay u ducee waa walaalkaa muslimeen ducow leeyahay camalkiisii waa go-ay ilaa inuu wax khayra ka tagtay oo intii nusuustu sheegtay mooye ma arkaysaa adiga marka lagaa rabaa inaad u ducayso maaha adiga inaad barin sababta adduunka intuu jooga waxba kuuma qaban karin caafimaad buuna ku siin karin cumrigaada uusan waxba kuu kordhin karin waxba kuugu dari karin maaragtay yani awlaad buunan ku siin karin yani hani buusan kaa dhigi karin oo faqri buusan kaa saari karin sidaa darteed qof bani aadan oo adigoo kaleeta buu ahaa bal asagaaba xoolihiisii la dhaxlay oo maarata rag qaybsadeen naagihiisii maarata la dumaalay ama cid kale guursatay marka qofkaasoo kale u ducee hadduu qofka muslimkaa walaalka asagaa duca u baahan markani u ducee laakiin adiga ha baryin hana weydiisan wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu rabbi addoommadiisa kala gooni noqday ha weydiisan taqwada waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha bidacda la yidhahdana iska ilaalino bidcooyinka inaan iska ilaalino yacni maaragtay sababtaan iskaga ilaalinaynana waxa weeye diinteenna ilaahay allah waa noo kamilay waa noo dhammaystiran tahay nabigeenna oonan rabbi uusan oofsanin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa diinteenni loo kamilay oo uu maaragtay rabbi qur'aanka noogu sheegay oo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala fii suurati almaa'ida alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني ساسو رب إليه سبحانه وتعالى ما انتذن وما لنت حجة الوداع ونبي أن مارة من أوجوغي أو حجنا وحجك كلي رسولك وحجي عليه الصلاة والسلام يا لير ما أنت أيا دينتيني ليدين دما يستري مارة نعمة أنا ليدين تامية لمرك دينتي ليدين دما يستري أي كامل ليدين نقطو ليدين دما يسترمتي allahna uu leeyahy waradiitu lakum alislaama diin islaamkaas oo nebi maxamed allah uu soo dhiibay baan diin ahaanna raadi idinkaga noqday saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka diinteennii waana loo dhammaystiray mar haddii diinteena loo dhammaystiray yacni wax kaloo aan u baahannahay ma jiro shay kasta kulligii oo rabbi noo dhoweeyo allah noo dhoweeyo subxaana wa tacaala wax alla wixii allah naga fogeeyaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay weya wuxuu ka tegay lama arko wuu noo dhammaystiray qur-aankan ilaahay waa noogu dhammaystiray subxaana wa tacaala marka laa daaciya in bidco aan la imaano oon ku cibaadaysanno oon diin ka dhiganno wax noo maaragtay noo baahiyaahay ma jiro weeyaan uma baahnin marka sidaa darteed maalintai aayaddani soo degtay sida imaamu albukhaari wa imaamu muslim fii saxiixayhima ku sugan yacni maaragtay taariq ibnu shihaabna uu warinayo wuxuu leeyahay yuhuudii baa waxay tihi marka aayaddan soo degtay kabacdi yacni maaragtay bay waxay u yimaadeen cumar ibn khataab cumare waxay ku yidhaahdeen inakum taqra'uuna aayatan fii kitaabikum low calaynaa macshara alyahuudi nasalat latakhadnaa dalika alyawma ciida yacni waxay ku yidhahdeen cumar waxaad akhrisaan aayad kitaabkiina ku sugan annaga yuhuudda haddii aayaddaasoo kale ay nagu soo degi lahayd maalinkaa ay soo degtay ciid baanu ka dhigan lahayd markaasuu cumar weydiiyey wuxuu yidhi wa ayu aayatin wa aayadee aayaddaad maaragtay hadday idiin soo degi lahayd aad maalintaa ciid ka dhigan lahaydeen tee weye markaasay aayaddan u akhriyeen qaaluu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaas weeyaan bay yidhahdeen cumar bn khaaab radia allahu canhu uu u jawaabo wuxuu yidhi والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم في يوم جمعة يعني وحنا ليه عمر أسوأ جوابي والله ما كنت أرتي الله ما كنت أرتي وأن أجهي maalinka ay soo degtay baan garanayaa buu yidhi nabiga lagu soo ay ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam bal saacadday soo degtay baan garanayaa oo rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayaa lagu soo dejiyey maali carafa maalinteedii galab galab carafaad ayaa maalintaa lagu- nabiga lagu soo dejiyey oo yowmu ciid ah yacni yowmu ljumca ah maalin jumca ah weliba ayaa lagu soo dejiyey buu yidhi taa marka wuxuu cumar ula jeedaa ciiddii muslimiinta ayadaaba ciid ahayd maalintay soo degtayba maxaa yeelay maalinkaas yowma carafa ay taagan yihiin maalinka ku xigtaa waa taqaana maalintaas waa maalinka annaga hadda aanu naqaano ciidul adxaa aan raahna maalinka ku xigo wey maalintaas yani maaragtay yowma carafa ay muslimiintu carafo wada taagan yihiin waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad u qiimo badan muslimiinta meel ay iskugu tageen oo ciid oo kale ah wey uma waxay soo degtay maalinta jumcaha oo ciidul usbuuc loo yaqaano maalinkaa jumcaha ah ee muslimiinta ay jumcadaas ku kulmaanna waa ay soo degatay buu yidhi marka waan aqaanaa buu leeyahay maalinkay soo degtay baan garanaya ciid noo dhiman oon samaysanaynaana ma jirto weeyaan ayadaaba ciid noo ah wey sidaa darteed mar haddii diinteenii la dhamaystiray cid alla ciddii yacni maaragtay bidco la timaado waxay u eg tahay qof nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khiyaano ku tuhmay ayuu noqonaya qofka bidco la yimaado oo diin ka dhigtaa bidco marka la leeyahay waa albidacu fi ddiini waay ma ahan waxyaalaha bidacda oo ay maaragtay eh, addu- adduunka iyo beeraho loqotay iyo gawaarida iyo waxaas looma jeedo waxaa shaqo kuma leh cibaado shaqo kuma leh waa cibaadada iyo diinta loo jeedaa bidacda lagu sameeyo oo waxaan diin ahayn lay- oo nebigu ogeyn yani saxaabada ridwaan ullahi calayhim nabiga aynan nooga soo qaadin salafu haadihi lumma aynan garanaynin qofka diin ka dhigo ayaa loo jeedaa weeyaan diintaas qofkaas diin ka dhigtaahi waxa weeye waa qof nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni inuu wax qariyey ku tuhmay oo markaas wuxuu waxay la mid tahay qof yidhi nebiga intaan ma uunan sheegino waa qariyey anaa marka idiin sheegaye saanaa lagu cibaadaystaayo nebigu uu ka tegay rabbi baan inta soo dejiyey yuu nebiga idinka qarshay oo kale qof yidhi la mid tahay saasoo kale qofku la mid noqonaya qofkaas nebiga khiyaano ku tuhmana waa taqaanaan nebiga khiyaano qofka ku tuhmaahi ama maaragtay khaa'in buu ahaa yidhaahdo muslimba ma aha muslim ma noqonayo marka qofka sidaas oo kale ayuu noqonaya walidaalika salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim saasay u fahmi jireen sidaasay u fahmi jireen qofka bidco la yimaado inuu nebiga khiyaano ku tuhmay ayay u fahmi jireen sida maalan imaamu maalik raximahu llahu laga wariyo maqaaladiisa mashhuurka ahaa oo wada garanaysaan waxaa ka mid ahaa imaamu maalik raximah llahu hadalkiisa wuxuu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada sala allahu alayh wali wasalama khana risaala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا سدا سوير إمام مالك رحمه الله واتقا مالك بن أنس إمام دار الهجرة مذهب كمالك قال لي هذا يونس بشكتان يعني شيخ خاص ورجل سلف كأها كمد سلف هذه الأمة كمد سلف الصالح يعني ما أردت كثر سن wuxuu leeyahay man ibtadaca fi lislaami bidcatan qofka bilaabo bidco islaamka dhexdiisa keena shay cusub oo nebigii iyo asxaabtiisii aynan garanaynin keeno weliba yaraaha xasanatan inay wanaagsan tahay u arkaayo bidco wanaagsan u arkayay faqad zacama qofkaas wuxuu sheegtay ana muxamadan sala allahu calayh waali wasalam khana risaala nebi maxamed inuu risaaladii loo soo dhiibay kala qariyey oo khiyaanay ayuu qofkaasi sheegtay buu leeyahay hadal aniga aan leeyahay ma imaam maalik hadal mashhuur oo laga soo guuriye wey markaasuu soo deliishadoo yidhi allah wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina sidaasuu rabbi yidhi diintii uu dhammaystiray wax nabigana uu qariyey ma jiro ma ujeeda nabiga wuxuu qariyey ma jiro weeyaan ma unan qarinin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi imaam maalik famaa lam yakun yowmaidin diina maalinkii nabiga uu joogay calayhi salaatu wasalaam waxa aan diin ahayn falaa yakuunu lyawma diina maantadan la joogo imaam maalik uu nool yahay ayuu wuxuu leeyahay maanta diin ma noqonayso waxa maalinkaa diin ahayn yani wax cusub haddaa la timaado oyse nabiga uunan ogeyn salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadiisa aynan garanaynin maanta diin ma noqonayo shay lagu cibaadaystana ma noqonayo xaqiiqo wey marka waxa weeye waxyaalaha bidcooyinka in aada iyo aada la iskaga ilaaliyo wey shaygan markaad ku cibaadaysanayso waa inaad tidhaahdo ood fiirisaa saxaabadii nebiga ma ma ku dhaqmeen ma sameeyeen ma yaqiineen nebiga ma manooga soo guuriyeen calayhi salaatu wasalaam inaan isweydiino wey haddayna saxaabadii aqooninoo nebiga akaadna la kaga soo guurin waxa weeye bidcadii ou maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nooga digay ayay ka mid tahay xadiidkii maaragtay cirbaad ibnu saariya oo nabiga markuu wacdiyey wacdiga dheer uu wacdiyey waad ogtihiin hadallada uu dadka ku yidhi yani xadiidkaas waxaa dhexdiisa ku jiray wa iyaakum wa muxdathaati alumuuri fa ina kulla muxdathatin bidca soo ma jeedin war iska ilaaliya waxaa la yidhaahda muxdathaat alumuur arrimaha gadaal laga soo cusboonaysiiye ee gadaal laga keenaa ay dadku soo darisiiyaan iska ilaaliya iska digtoonaada saasoo kale wey maxaa yeelay fa ina kulla muxdathatin bidca baa la yidhahda ama faina fain yani maarata faina kulla bidcatin dalaal bidca kasta kulligeed waa dalaal lama kala lama kala reebin nabiga ma qaybinin oo ma dhihin bidca xasana iyo bidca sayi'a ma dhihin kullu bidca buu yihi kulluna waa taqaanaan min alfaad alcumuuma la yidhahdaa waxyaalaha caamka faa'iideeyay ka mid tahay kullu waxba kama tegin bidca kasta kulligeed oo diinta soo gashaa waa dalaal waa baadin wey marka ka fogaada buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibn mascuud akar saxiixoo laga wariyey wuxuu dhihi jiray ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum wa kullu bidcatin dalaala buu dhihi jiray war itibaac la imaada nabiga raaca calayhi salaatu wasalaam waxaa ku raacdaan diintii saxaabada ay nooga soo guuriyeen ku raaca diintaas nabiga itibaac la imaada walaa tabtadicuu bidcana ha la imaanin oo iska ilaaliya maxaa yeelay faqad kufiitum waaba laydinka kaafiyey bidco uma baahnidiin uma baahnidiin bidco waa laydinka kaafiye wey marka iska ilaaliya bidcada buu yiri markaasuu wa kullu bidcatin dalaala waa naska xadiidka qaybtaas tilmaamaya bidco kasta dhammaanteedna waa baadi weeyaan sidaasuu yiri fii sunani abi daauud waxaa ku sugan xudayfat ibn اlyamani radia allahu canhu asar asna maarata uu ka warinaayo wuxuu leeyahay kullu cibaadatin laa yatacabaduha asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam fla tacabaduuha faina alwala lam yadc lilaakhari maqaala yani saasuu dhihi jiray cibaado kasta kulligeed oo aynan asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam aynan ku cibaadaysanin ha ku cibaadaysanina iskaka fogaada iska ilaaliya buu dhihi jiray maxaa yeelay dadkii hore dadka dambe ugama aynan tegin wax maqaala ugama tegin maxaa yeelay diintooda markaasaa la dhamaystiray nabigu waqtigiisii intuu noolaa baana loo dhamaystiray marka yani bidcada aad iyo aad in layskaga ilaaliyo wey waxa la yidhaahdo imaamu shaafici raximah llahu xataa uu ku daraa waxaan ay istixsaan ku sheegaan isaga laftiisa yani hadda bidcadu ujeeda wuxuu dhihi jiray man istaxsana istixsaanka wuxuu ujeedaa man ibtadaca oo kale wey waa hadalka imaam maalig oo kale wey qofka istixsaan la yimaado bimacnaa bidco la yimaado weeyaan faqad sharaca buu dhihi jiray sharci buu dejiyey wax oon nebiga uunan ogeyn sharciga rasuulka sharci aan ahayn ayuu sameeyey marka maanta waxaan ognahay bidacda aad iyo aad ay u badan tahay bidcooyinka zamankeenna yani maaragtay waagii saxaabada ay ka digayeen ama a'imatulhuda ay ka digayeen sida imaamu shaafici imaamu maalik ay ka digayeen maalinkaas inta ka dambaysa adcaaf mudaacafa oo aada u tiro badan ayaa bidac badan muslimiintu ay keensadeen la yimaadeen ilaa dintii saxiixa ahayd oo dhan ay dadmatay ay qarsoontay bidcadiina sunno loo arkay iyo maaragtay xaqii loo arkay sunnadii iyo xaqii bidca ay noqotay saa ay dadku u arkeen xaqii iyo maaragtay sunnadiina dadkii ay u arkeen inay bidco tahay ay u arkeen yani halkaasaa la gaarsiiyey waa la daboolay waa la daboolay baatilkii iyo bida bidacdii iyo wixii xumaay o dhan baa xaqi maaragtay qariyey weeyaan dadkii marka taasaa loo yaqaana marka walaalayaal bidacda aad iyo aad aan iskaga ilaalino sida shirkiga iskaga ilaalinayno bidcadana aan iskaga ilaalino aaday u khatar badan tahay waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha taqwada ilaahay subxaanahu watacaala oo rabbi looga baqo macaasida oo laga tago sida shirkiga aad iskaga ilaalinayso bidacda aad iskaga ilaalinayso yaad iskaga ilaalinaysaa macaasidan aad kaga ilaalinaysa macaasida aad kaga ilaalinaysa yacni zinadoo kaleeto tuugada oo kaleeto qatliga iyo dilka muslimiinta la- oo qofka muslimka walaalkaaya aad disho ma arkaysaa qasbiga iyo boobka oo qofka walaalka xaqiisa aad boobto iyo xoolihiisii ribada oo ku tacaamusho yacni maaragtay qadabka dadka gabdhaha muxsanaadka iyo dadka wan wanaagsan la qadfo oo zine iyo wax lamida lagu qadfo riibada iyo xanta oo qof dadka muslimiinta la xanto lacnada oo dadka lagu tuuro oo laiska laiska lacnado shatmiga iyo cayda oo qofka la caayo lama soo tirin karo macaasida noocay tahayba qofka inuu iska ilaaliyaa la rabaa inaa iska ilaalisid baa la rabaa si diintaada ay nadiif ugu noqoto diin saxiixa aada u heshid oo u dhowrsanaato waxyaalahaas oo dhan inaa iska ilaalisaa lagaa rabaa wey maxaa yeelay nabigeena uu ka digi jiray sida shirkiga uga digo bidcooyinka dadka uga digo ayuu macaasida iyo wax lamidkana oo uga digi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayeen abu hureyre xadiidkiisii abu hureyre uu nabiga ka warinayaan ujeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada saaxibkeeda halaagto iska ilaaliya iska ilaasha buu yidhi toddoba shay buu tiriyey yacni toddobada keliya kuma ekay dhowr jeer wax badan akbaru lkabaa'ir alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir meelo badan uu leeyahay oo nebigu sheegaya laakiin iska ilaaliya buu yidhi xadiidkaas way weydiiyeenoo wamaa kunna yaa rasuul allah bay dhaheen saxaabada ridwaan ullahi calayhim maxay yihiin toddobada shay oo saaxibkeeda halaagto waa kuwe nebigu uu tiri wuxuu u hormariyey ashirku billaah allah oo khalqigiisa lala wadaajiyo wasixru sixirka oo lala yimaado oo dadka la sixro waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq naf ilaahay xarimay oo aad disho dhiig aad daadiso oo bikayri xaqin aad ku daadiso wa aklu riba ribada ood cunto ood ku shaqaysato yacni maaragtay taas baa ka mid a wa aklu maala alyatiimi ilmaha yarkaah agoonka aabihii ilaahay oofsada xoolihiisu aad cunto wa tawallii yowma zaxbi muslimiinta iyo gaalada markay isku yimaadaan ay dagaalamayaan oo jihaad fii sabiilillahi lagu jiro inuu qofka muslimka dhabarka jeediyo uu cararo ayaana kabaa'irta waaweyne ka mid taha muubiqaadkay ku jirtaa weeyaan waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat gabdhaha muxsanaadka ah ee dhowrsan ee mu'minaadka oo rabbigooda rumeeyey oo khaafilaadka ahoo zina wax la yidhahda aanan aqoonin oo ka maaragtay haafilka ah ama garanaynin qadfidooda oo zina lagu tuuro iyadana waxay ka mid tahay muubiqaadkay ka mid tahay weya marka waxyaalo badan yacni muslimiinta casrigeedna jooga iska xalaashadeen yaa jiro sida hadda maalan bidcadan soo marnoo kale dadku ay diin diin u dhigteen axaadiis wada daciifaada ay soo daliishadaan axaadiis mawduucaad ahay dejisteen ay ku cibaadaysanayaan ay ku dagaalamayaan oo u dhimanayaan oo loo yaqaano mashaa'ikh waaye laleeyahay culamo weeye halkaasay joogaan la odhanayo oo maaragtay haddaad weydiiso tira war waxaa nabiga ma yaqiinin maalan duruqa suufiya oo kaleeto waxyaalaha ay samayso wayaan shiikh baa keena waa la yaqaan mid walba sanadkiisa waa la yaqaana yacni soomaali haddaan nahay t- dariiqooyinka joogaahi mid walba iyo shiikhi bilaabaa la yaqaana ninka wadaadka soomaaliga soomaali keena xataa waa la yaqaana dariiqadan qaadiriyada la yidhaahdo laba faracay leedahay waa taqaanaa uweysiya iyo zayliciya lakala yidhahda uweysiyada sheekh uweys ayaa keenay zaylaciyadana sheekh cabdiraxmaan zaylaci sheekh la yidhahdaa keenay labadaas ninba ugu horrayso waa la yaqaana sanadkooda xataa waxaana laga yaabaa inay shiica iyo wax lamida ka soo qaateen dariiqada iyo waxaa ay halkaa kala yimaadeen uma waxaad garanaysaa saalixiyada lafteeda yani ragga keenay waa rag mashhuuro la yaqaano weeyaan soomaali dadka keenay iyo r- dariiqooyinka dadka ku faafiyey iyo waa la wada yaqaanaa dadka nashriyeen saalixiya la yidhaahdaa axmediyada sidoo kaleeto yani sheekh axmed idriis wadaad la yidhahda ku abtirsadaan sida sheekh cabdiqaadir ay labadan ugu abtirsadaan sheekh axmed bin idriisay ku abtirsadaan sheekh saalixiyada dariiqo kaleeto sheikh muxuu aha sheikh ma ka joogi jiro ibnu quuleed may dhahan mise sheekh cabdilwahaab miya wax saas camala bay ku abtirsadaan macruuf waay ka hor cid cid ma aqoonin soomaalidana mar mar dhaway soo gaartay waxaa laga yaabaa awowayaasheen anaga iyo aniga iyo dadka da'deeda waxaa laga yaabaa aabbahay awowgay inaysan ka badnayn dariiqooyinka awowgay oo kale inuu waqtigiisii ay ahayd baa laga yaabaa marka walaalayaal waxyaalahaasoo kaleeto oo dadku ay cibaado ka dhigteen in aad iyo aad qofka muslimka aakhar uu leeyahay wuu tegaya god buu galaya waxa waaye godkaasna waxaa uga horeeya wixii soo shaqaysta unbaa uga horeeya inuu adduunka inta la joogo qofku dib iskugu noqdo uu fiiriya baa la rabaa sida macaasidoo kaleeto hadda qatliga soomaalida ay u xalaasha dilka dadka maaragtay abriyadoo la laayo xoolahoodoo la dhaco intihaaku xurumaad lagu sameeyo la iska kufsado dumarkii nahdiga la sameeyo yani waxyaalo badan dadkii waa iska waa la xalaashana xalaala laga dhigtay ujeeda ayada lafteeda waxa waaye yani waa arin aad iyo aad khatartiisa leh wey inuu qofka muslimkaa aad iyo aad aan dadkeena uga digno waxaa laga yaabaa raggeenaan dadka masaajidka jooga inaysan ka qayb qaadan laakiin inuu qalbiga kala jiro baa dhici karta markay reer hebel iyo reer hebel diriraayaan inuu reer hebel qalbiga inay guulaystaan oo ka jeclaado ayada lafteeda mushaarakadii nooc kamid ay noqonaysaa iska qayb gashay yaadan badhiyin qaar waxaa dhici karta lacag inay ku bixiyaan dad muslimiin oo la leynayo inay lacagtooda ku dhiibaan ama taladii ay ka qayb galaan oo ra'yi ka dhiibtaan oo maarata wax ku sameeyaan waxyaalahaasoo idilna walaalayaal diinteennay dhaawacaysa qof kastaba fardi fardi baa loola xisaabtama allah baa ula xisaabtama sidoo kale ribada waa iska xalaashada hadda kenya oo kale dad dadka joogo wadaadada hadda remadheera way fatwoodeen ribada waxay dhaheen shilinkan waxa waaye ribo waxay gashaa asnaaftii lixda ahayd bay gashaa bay yidhaahdeen aldahabu walfida u horeeyo waxaan lacagtan oo marna joom kenyatta uu ku sawirnaa marna uu mooy ku sawiran yahay haddana ninkan joogo kibaaki lagu soo sawiray shilimaad ay ku bilaabeen hadda ujeeda oo lagu soo sawiray waxay ku leeyihiin xaashi xaashi wey marka ribo ma gashay qaatay leeyihin ka qaata bunuufta ramadheera ribaa la kacda haddaa ogtihiin iyo haddii kaleba waa la socda ribaa la kacda xooluhu eber ka dhexi waa baaba-een marka runtii waxa waaye ribada wadaada u xalaaleeyey wadaado culama u xalaalaysa oo yidhahdeen qaato weliba culamada qaadatay waa leeqaan siisooyaday gateen iyo gawaariday lahan jireen aawa yaa hayo hal ninoo wadaado hadda siisoo haya kuma jiro ay wada gateen dukaamadii madheero camirnaan jire waa ka kacda marka waxa waaye ribada meeshay gashana ilahay baa la diriraya subxana wa tacaala fain lam tafcaluu maxay ahayd faadanuu bixarbin min allah allah dadoo la dagaalamayana ciyaar maaha bunuugtaana laga qaataa guryaa lagu iibsadaa gawaari waaweyn baa lagu gataa waxaasoo dhanaa laga ganacsadaa hoteello waaweynna ku iibsadaan soomaalida aada u isticmaasha way sameeyeen ribada waxa waaye waa qof ilah allah uu la dirirayo ma ma faa'iidaya dadka ribada gruubka ribada gawaarida meelahan ku lahaan jiray nairobi waa la wada yaqaanaa waa afraada ka joogta ama waa wada baaba-een kulligood xoolahooda ka kaco eberay noqdeen marka baashaas ribada la yidhaahda iyo tacaamulkeeda aad iyo aad waa dad ilaahay uu la dagaalamaayo muubiqaadkeeda ka mid taha waxa rabbi uu dadka ku halaagay ka mid taha weeyaan intaas markaan ka gudubno walaalayaal waxaan dardaarankayga haddana ka mid ah taqwada markaan kasoo gudbo dadka muslimiinta meelkas joogaan kelimadaasaa ka dhaxayso laa ilaha illa allah muxamedun rasuulu llah waa muslimiin waa walaalo wey kelimadaas in la isku walaashado laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah islaamka markaan idhaahno oo diintaas sidii nabigeenna diintu soo sidii allah ugu soo dejiyey aan u qaadanno salafkeenna siay ugu dhaqmeen aan ugu dhaqanno walaalayaal waa walaaloobayna mid baan nahay allah subxaana wa tacaala wuxuu naga dhigay jasad waaxida ayuu rabbi naga yeelay subxaana wa tacaala muslimiinta marka tafaraaruqa oo loo kala qayb la kala qaybsamo qaybtaasna lagu dagaalamo lagu diriro laysku naco laisku soo dhaweeyo yani maaragtay in dadka muslimiinta aan ka fogaano in laga fogaano qabiil inaadan walaalkaa muslima aadan u necin waa reer hebel inaadan u necin maxaa yeele reer hebel asaga iskama dhalin ilahay baa ka dhaliy soo ma jeedi reer hebel weeye inaad ku nacdo kana aad ku soo dhawayso asagoo laga yaabo midka reer hebel oo reer hebel aad ku nacayso inuu taqi yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala qof ku xiran inuu yahay oo maaragtay dariiqii sacda haysto uu yahay aada nacdo mujrim aalim ah oo adiga kula dhashay ama qaraabadaado reer hebel kula ahna aad jeclaato qaatil oo dadka dilay oo safaag ah inaad jeclaato yani taasoo kale inaadan qabiil aadan dadka kusoo dhawaynin qabiilna inaadan ku fogaynin silaturaxim waa lagaa rabaa qaraabadaada inaad xiriiriso waa lagaa rabaa laakiin qabyaalada way waxaa la diiday qabiilna ilaahay dadka u qaybiyey waana loo qaybiyey oo allah subxaana watacaala waa kalle yaa ayuha annaasu inaa jacalnaakum soo maahi shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu bas wax kale ma ah litacaaraf keliya inuu noqdo qofka walaalkaaya miisaanka ilaahay allah uuna siiyey oo ah ina akramakum cinda allahi atqaakum ka inuu noo noqdo qofka maaragtay noogu karaamada badan noo yani noogu qiimaha badan inuu yahay qofka allah uga cabsida badan noogu cabsida badan inuu noqdo marka waxaa la rabaa inaanan qabiil aanan ku qayb qaybsamin oo aanan ku diririn oo aan dad walaala noqonno bal soomaalida iyada allah wuxuuba siiyey dadka kale waaba ka fadilayba saad ogtahay wuxuu wuxuu siiyey cawaamil waxda wax la yidhaahdo kulanka ay midooga cawaamishii dadka ku midoobi jireen ayuu rabbi siiyey haddana ilaahay ma tusina waa kan rabbi uu ka qaaday subxaana wa tacaala cawaamil waxda oo dhan ay haystaan xaggii midabkii waa dad iskaga eg oo mid mid bedelan uusan jirin xaggii luqadii waa hal luqad bay wada leeyihiin kulligood xaggii diintii xataa soomaalida shiica waa maarata waa un xabad xabad hadduu jiro shiica xataa kuma jiro bal xataa yani waxay dhahaan hal madhabo madhab shaafici baa soo wada gaara kulligood meel kastay joogaan bay wada haystaan cawaamilan waxde ayay wada haystaan kulligood soomaalidana hadday fiiriso waad arkaysaa kulligood waa wada qaraabo midba midka kaleo qaraabo leeyahy haddii mid muddo la joogo dadka ay yani isku abtirsadaan waxaa laga yaha inay si kala fogaan ama xidid ha isku soo galeen ama qaraabanimo kale ha isku timaado ama ayeeyi awowa ha isku keeno wax un baa ka dhexaynaya cilaaqa ka dhexaysa meel kasta ay joogayaan marka waxaa la rabaa in arrintaas aan isku walaashano in la isku walaashado yani qabiilka inaanan isku fogeynin iskuna dhaweynin sidoo kale inaanan u qayb qaybsamin firaqda siday masalan kana suufiyadii oo kaleeto ay waagii ay joogi jireen suufiyada laftooda way dagaalami jireen oo maalan ninka axmediga iyo qaadiriyada dagaal baa ka dhexayn jiray qaadiriyada iyo saalixiyada waad ogtihiin xataa labadooda khatar meel xunay kala gaareen wa qatlu waaxidin minhum wuxuu dhihi jiray wadaadkii sheekhii oo nasrulmuminiin wadaad la yidhahda yani risaalo qoray nasrulmuminiin la yidhahda waxaa la yidhahdaa sheekh cabdillahi qutubi baa la yidhahda risaalo uu leeyahay yani risaaladiisa dhowr risaalo isku keen keenoo carabi ku qoray marka risaalo waxaa ku jirta la yidhaahdo asikiin adaabixa cala alkilaab annaabixa la yidhahda baa ku jirta risaalada risaaladaa ku jirta asikiin adaabixa cala alkilaab annaabixa yacni mididii ama maaragtay qalaysay sakiintii yani maaragtay biraynaysay eeyaha qaylinaayo eeyaha qaylinaya ujeeda saalixiyada ujeeda ila isaga qaadiriya waa mugta saalixiyada ujeeda wuxuu leeyahay risaaladan oo ka alif wuxuu leeyahay simaahum ataxliiqu kalwahaabiya buu yidhahda sida wahaabiyada madaxa u xiirtaan oo kale ba calaamada ay leeyihiin simaahum ataxliiqu kalwahaabiya gabaya saasuu tirina lakum diinukum walanaa diinana qasiida la yidhahdo u leeyahay macruufa lakum diinukum walanaa diinana qataltum uwaysan kada alculamaa lakum diinukum walanaa diinana buu leeyahay uwaysaa disheen culamo kalena waa disheen haddaa saalixiin tihiin diintiinaa leedihin annagana diintiinaa lena isku diin maan halkaasuu gaarsiiyey marka sidaasay ahaayeenoo midba midka kale axmediyada iyo inkastoo aniga aanan soo gaarin laakiin raggii iga horreeyey ay ii sheegeen waxay ku direen xamar bay ku dagaalameen qaadiriyada iyo axmediyada waaa waxayna ku dirireenay dhaheen see calan u qaadan kartaan axmediya haddaad tihiin calan ma lihidin idinka annaga calanka iska leh intaasaa lagu dagaalamo dul iskaga dhig dada dada iskaga dhinta marka sidaasay ahaan jireen in marka firaq firaqaas loo dagaalamo oo loo yani dadka waxaa keenay waa bidacda wey waa keena bidcooyinka wey waa keena in la dagaalamo uma waktigeenan mucaasirka dariiqadii maadaama ay iska tabar yaraysay xarakaadka soo baxay inay ayaguna firiq firiq inta u qaybsamaan midba midka kale ou lacnado hadda weli gacan iskula tageen ma maqlin oo waa isdileen oo xabada isku qaateen waa islaayeen weliba maqan laakiin hadday sii socoto oo bahashaad iska sii socoto sidii ay saalixiyadii isku leyn jireen ba ayagana isku leynaya marka intaasoo firqad bay soomaaliya u qaybsantay xarakaadkeeda kan waxaa la yidhahdaa jamacat lislaaxa la yidhahdaa kan waxaa la yidhahdaa ikhwaan lmuslimiina la yidhahdaa tan jamacat litixaad baa la yidhahdaa tan jamacat tabliiqa la yidhaahdaa tan jamacat fulaniya yani waa maaragtay kooxo badanay noqdeen mid mid ku manhaj ahna ma jirto midba midda kalena waa fogeynaysa marka walaalayaal waxaa la rabaa waxaasoo dhan inaan ka tagno waxa muslimiinta qaybinayo halkaa la iska dhigay allah subxaana wa tacala muslimiinuu naga dhigay allah wuxuu leeyahay huwa samaakum lmuslimiina min qablu wa fii hada wjaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi huwa اjtabaakum wma jacala calaykum fi اdiini min xarajin milata abikum ibrahim huwa samaakum lmuslimiina min qablu wa fii hada magacaasaan haysanaa isagaa nagu filan asmaada sharcigaa keliyaha la rabaa in la qaato asmaadan adiga jabkaada ka samaysatay waa asmaa yani maaragtay hayr sharciya la yidhaahdaa aan sharcigaysanin waxaa la rabaa magacii maaragtay sharciga ahaa sida muslimiin oo kaleeto inaad muslimiintaan ka mid noqon inteennan hadda waa ujeeda hal imaamana tujinay imaam kaliyaan ka daba tukanayna kulligii qibla waaxidaan u wada jeednaa rabbi waaxidaan baryaynaa oan wada leenaha kulligii diin waaxidaan leena kitaabka qur-aanka masxafka meesha noo saaran baan wada leena axaadiistii rasuulka ayaa naga wada dhexayso saxiixeynkii iyo sunankii iyo masaaniidii iyo wixii oo dhan ayaa noo wada yaalloon haysanaa marka wax aan isku khilaafno oo firqfir ugu qaybsano aanan ahayn aطmac shaksiya ama maaragtay aطmac dunyawiya waxaan ahayn oona kala qaybinaya ma jiro marka amca dunyawiga oo ama mansab raadin ah ama kursi udirir ah ama maaragtay xuduud dunyawiya raadinteeda aan raadinayna halkaas inaan iska dhignaa la rabaa walaaliya muslimka waa muslim walaalkaa wey inaad walaalkaa ku walaashato mujarad kownihi muslim walaalaha muslimiinta way ku kala dhawaan karaan waxay kuugu kala dhawaan karaan sida ay sunnada u iltizaamaan sida ay sunnada ugu dhaqmaan sida ay yani saxaabadii iyo ay yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani rasuulka ay itibaac u sameeyaan saxaabada manhajkoodii iyo fahmigoodii ay qaataan qofba qofku kaga iltizaam badan yahay kaga dhawaansho badan yahay kaga yani qabsasho badan yahay kitaabka iyo sunnada iyo fahmigii salafka ridwaan ullahi calayhim ayuu kaaga dhow yahay qofka kaleeto weya uu kaaga dhawaanaya marka waxaa la rabaa kulligeena hal jamaacaana tafaraaruqa waana loo diiday waana loo wada diiday allah qur-aanku noogu diiday aktar min aaya ayuu rabbi noogu diiday subxaana wa tacaala rasuulkaa noo diiday calayhi salaatu wasalaam inay muslimiinta qaybsamay ahlu kitaabka ha qaybsamay ha qaybsaminina buu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam allah ha qaybsaminina buuna leeyahay ha ku dayanina ahlu kitaabka oo kale sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ستفرقوا ما وحنا لو دينا ولا تتفرقوا فيه دين تاس أوغا هنكو كلا تجنين الدين تيبو رب لي سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون وآية قرآن هو في سورة الروم يكون جلتا في ورنا يعني في سورة شورى يكون جلتا سوى جيد ولا تكونوا من المشركين هكم نقول لنا مشركين تباندي واكو وكواس من الذين فرقوا دينهم مشركين تدين تودي كوكا للتقي حلا من نقول لنا إذن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كوحا كوحا نغضي مركاسة كل حزب بما لديهم فرحون قالوا البانا وحيثوا ذا أهالي بكفر حياة قالوا لك لا سيكون ريح حياة كفرين يا مريم مركا وحال الرباء ولا ليال in aan midowno tafaraaruqa halkaa iska dhigno siduu rabbi leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu xabliga ilaahay waa kitaabka allah subxaana subxaanau wa tacaala sunnada nebigu aan qabsanno calayhi salaatu wasalaam sunnada iyo kitaab bay leeyihin qolo walbaa kitaabkii sunnada sheeganaysa khawaarijaa sheeganaysa fulaana sheeganaya firqa muslimiinta soo maroo dhan baa sheeganaya waxaa lagu kala saaraahay dadka ku baxayaan fahmigii saxaabadii siday u fahmeen iyo salafu haadihi alumma in kitaabka qur-aanka loo qabsadaa la rabaa ila saxaabadan waa cuduul wey allah baa taskiyeeyey taskiyay haystaan rasuulkaa taskiyeeyey calayhi salaatu wasalaam kii ay maaragtay fahmigoodii fahmu saxaaba inaan anagana fahmina la rabaa oo aan qabsano ayaa la rabaa wey maxaa yeeley kulligeen waxaan nahay sida cabdullahi bn mascuud oo dhihi jiray yani qofkii xaqa inta xaqa haysataa ayaga unbaa jamaaca ah saasuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdag mar hadda xaqa ku toosan tahay keligaaba noqon haddaa doontide jamaaca adiga wey adigaa jamaaca ah jamaacatu lmuslimiin adaa maala jamaacadaasaad ka mid tahay wey yacni cabdullahi bni cabaas sidau maaragtay alaajuri oo soo guurinaayo fi kitaabihi ashariica wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabaas uu kasoo guurinaya cabdullahi bni cabaas baa wuxuu ohan jiray أمر الله, تع... أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة الله مسلمين توحوا فري إن مذوبان حيال الجماعة ورجربوا ربي فري سبحانه وتعالى وحكرب ونهاهم عن الفرقة عن الاختلاف والفرقة إن إسخلافان أي كلا تغان الله سبحانه وتعالى وكرب مرك ولا لي أنا يسمى عينا كلا قيدين أنه صف واحد وكجرنوه هل من أول جيدنا ina anigana jamaaca fulaan xaggeeda u jiito idhaahdo dadkii inta jamaacada ilaahay keliya aan masaajid ka dhex fiirfiirin adigana intaa jamaacada kula aad ka fiirisaa wax fiican maaha wax wanaagsan maaha diinteennu ma qabsan muslimiinaan nahay inteennaan dhan walaalaa wadanahay hal jamaacaan nahay maba qaybsami karna maba qaybsami karna nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixihii ku sugan oo warinaayo bisanadii can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy ina allaha yardaa lakum alaaa wa yakrahu lakum alaaa allah subxaana wa tacaala saddex shay buu raada idinkaga yahy saddex shayna waa idinkugu caroonaya waa idiin nacaya idinma ogola wuxuu yidhi yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya inaad rabbi caabudaan oo idna shirki u samaynin oodan la wadaajinin khalqigiisa buu idinkaga raadi noqonaya wy wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu inaad kitaabka allah qabsataan xarigga ilaahay qabsataan oo idinku kala tegin ayuu rabbi raadi idinkaga noqonaya wa an tunaasixuu man wallahu llahu amrakum yacni qofka rabbi oo madax idinkaga dhigana mas-uulka idiin noqdana inaad u naseexaysaan inaad u naseexaysaan oo idnan maaragtay caayin oo idnan la dagaalamin hadduusan kufri bawaaxa la imaanin kufri cad hadduusan la imaanin inaadan ku kicin ninka madaxda ou rabbi kaaga dhigo oodan ku jabhadaynin baa laga lagaa rabaa xataa nasiixada hadduu khalad galo oo akhtaa macaasi iyo wax lamida uu galaayo maaha masjidka mimbarkiisa intaa istaagtay inaad ka radisa maaha ninka madaxda waxaa la rabaa sira inaad ugu naseexayso haddaad heli karto inaad u tagtid baa la rabaa cuyuurtiisa inaad sheegsheegto wax faa'iidaha ku jira ma salafkeenna waa u ducayn jireen ridwaan ullahi calayhi yacni maaragtay fudayl ibni ciyaad oo kale kalimaadka laga sheego waad ogtihiin hadalladiisa ay dadka kutubta sunnada ay kasoo guuriyaan haddayba duco la ajiibaaye ay ii ahaan lahayd rabbi iga ajiibi lahaa lajacaltuhaa fi sultaani buu dhihi jira low kaanat lii dacwatun mustajaaba dacwo la ajiibaba hadday ii jiri lahayd ninkaa muslimiinta madaxda u ah baan u yeeli lahaa u ducayn lahaa markaasaa la weydiiyey maxaad maxaad saa u odhanaysaa wuxuu yidhi aniga ducadayda haddaan ducaysto aniga unbay igu eg tahay igudbi mayso racyada kale gaari mayso laakiin haddaan ninkaa madaxda u duceeyo wuu wanaagsanaanayaa markaasoo fa salaxa bisalaaxihi alcibaadu ayaa yani ku wanaagsanaanaya buui walaagii u wanaagsanaaday markuu ilaahay ducadayda aqbalo addoommadii baa marka ku wanaagsanaa hadduu isagu nin fiican noqon cadli buu u samaynaya maaragtay yani diin iyo khayr buu farayaa marka in loo duceeya la rabaa wayakrahu lakum alaaa qiila waqaala wa karat su'aali wa idaacat almaal saddexna waa idiin nacay qiila waqaalada wax hadda anagana laku ibtilay saasaa la yidhi saasaa la yidhi maantoodna hadal aan daldalayno aan waxba ka jirin sanad saxiixa aan lahayn oo ishaacaad iyo wax lamida aan daldalayno waana loo nacay karatu su'aal su-aal aan macno lahayn ama baryada tirada badan iyo wax lamidka ah o dhanna waana loo nacay wa idaacat almaal xoolahaaba meel cidlaa aad ku bixiso oo dayacdana waana laka reeba iyadana weyaan marka waxaa la rabaa ukhuwadaas islaamiga walaalayaal inaan ayada ku midowno weliba aan ku midowno calaa nahji salafina asaalixi ridwaan ullahi calayhim salafkeennii ridwaan ullahi calayhim nahjigoodii iyo manhajkoodii ariiqii ay mareen waa saxaabadii ridwaan ullahi calayhim taabiciintii atbaacu taabiciin yacni quruun mufadala la yidhaahdaa oo nabigeenna taskiyada uu siiyo yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yani dadkaas taskiyada allah ee nabiga uu siiyey calayhi salaatu wasalaam kuwaasaa la rabaa inaan maaragtay dariiqoodii aan ku kulanno baan maaragtay yacni walaalaha aan aniga nafteeda u dardaarmi lahaa idinkan aan idin dardaarmaya kaas inuu noo noqdo waxaan isku walaashano manhajkeennas inoo noqdo waxaan yacni maaragtay dardaarankeyga ima maaragtay kelimadeeda ka mid ah in alabulcilmi sharci aan isku dardaarano masjidkaanaad joogtaan ilahay idin siiye masaajid badan baa magaalada ka jirto qof walbaaba wuxuu rabbigiisa ku caabudi lahaa xalaasha iyo xaaraamta uu ku kala garan lahaa waxa u bannaan iyo waxaanan u bannaanayn uu ku ogaan lahaa waa diinta wey marka in diintii la barto oo alabulcilmi sharci uu qofku la yimaado meeshii uu ugu tegi karo inuu ugu tago cilmiga siday salafkeena u raadin jireen oo kale inaan u raadinno ayaa la doonayaa wey cabdullaahi mubaarak wan waxaan u jeedaa weliba in cilmiga marka la dalbayo oo la baranaayo allah dartii inaa u barato ikhlaas ilaahay dartii inaa u barata baa la rabaa inaadan u baranin yani beri shiikh ha lagu yidhaha shiikh hebel ha lagu yidhaha oo magacaad dadka ka dhex yeelo shiikh hebel oo saasoo loola ixtiraamo iyo haddaad marka horeba niyadaada ay ku jirto waa ka kac wey cilmigaada wax macnaha wax natiija u faa'iido leeyahay ma jiro bal adigoo maaragtay halaag kugu noqonaya wabaal buu kugu noqonaya inaadan u baranin xoolo aad ku raadsatid xoolo aad ku heshid inaadan u baranin ee aa u baratid rabbigaagana aad ku garatid maaragtay xuquuqda allah maaragtay rabbi uu kugu leeyahay maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu wixii maaragtay lagaa rabo mutaabacadiisii adiga maxaa kuu bannaan maxaanan kuu bannaanayn maaragtay maxaa ilaahay ridihiisa ku gaarsiinayo maxaana maarata carada rabbi ku gaarsiinayo qofku inuu u bartaa la rabaa cabdullaahi mubaarak raximahullahu hadalladiis waxaa ka mid ahaan jirta wuxuu ohan jiray maa min shayin afdalu min alab alcilmi lilah shay ma jiro cilmiga oo ilaahay dartii loo bartaahi ka fadli badan ma jira buu dhihi jiray wamaa min shayin abgadu ila allahi min talab alcilmi ligayr illah shay maaragtay allah subxaanahu wa tacaala uga carab badan yahay inaan cilmiga dartii loo baranin oo allah waxaan ahayn qofka oo u bartaahi ma arkaysaa wuxuu rabbi uga carab badan yahay lama arka buu yidhi marka waxaa la rabaa walaalayaalow cilmiga in la raadiyo طلب العلم الشرعي ما أنت ضدك الرادية وضد يروى ضد يروى إن علمنا شرعي الله برتقه للرادية أي أن ما ركتي أن كلمة ذات نفتي إذن أدر دارمية إذن قال إذن در دارمية سعيد بن المسيب رحمه الله وحبي جري يعني إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد وحانا حابو يري إن أن طلبه هل حديث أوكلية habeenna iyo maalmo badan inaan u socdo hal xadiid keliya anoo raadinayo saasuu ohan jiray maarata wuxuu dhihi jiray maarata camr shacbi raximahullah hadalladiisa waxaa ka mid ah low ana rajulan saafara min aqsa ashaami ila aqsa alyaman liyasmaca liyasmaca kalimata xik kalimata xikmatin maa ra'aytu ana safarahu daaca yacni wuxuu dhihi jiray qof haddii uu shaam meesha ugu ugu fog oo u safro yani uu ka soo safro yaman meesha ugu shishaysana uu tago inuu hal kelimad oo xikmo ah waa sunnadii inuu soo barto darteed uu soo dhagaysto safarkiisaas inuu dayac yahay ma rumaysni buu leeyahay yani ma rumaysni waa safar lagu faa'iidey wey hal xadiid oo lasoo helo ayagu waxaa weeyaan wax lagu faa'iide ah weeyaan imaam albukhaari fii saxiixii wuxuu ku warinayaa tacliiqan wuxuu ku warinayaa jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu صxaabiga jliilka jaabir bn cabdilaahi wuxuu leeyahay raxla ilى cabdilaahi bni unaysi liyasmaca minhu xadiiثa waaxida masiirata shahr cabdilahi bni unays oo hal xadiid oo ku maqlay ayuu jaabir bil kaamila u socday inuu cabdlahi bni unays halkaas xadiid keliya uu kasoo dhegaysto hal xadiid oo bil kaamila u socday marka waxaa la rabaa walaalayaal cilmiga sharciga inaan barano in la raadiyo maaragtay cilmigaas barashadiisa inaan ku dadaalno markuu qofku cilmi barto inta yartaahu baratayna waxaana laka rabaa inaan ku dhaqanno inaan ku dhaqannaana laka rabaa markaan ku dhaqannana inaan gudbinno oonan la fadhiisanin inaan gudbinno oo aanan la fadhiisanin gurigaaga a ka bilowdo jiiraankaaga a ku xijiso aqribadaaday dadkaaga a ku xijiso muslimiinta a gaarsiiso baa lagaa rabaa cilmigaas sharciga raadintiisa walaalayaal waxa weeye shay aad iyo aada u weyn in cilmiga la raadiyo oo weliba cilmiga waxaa la yidhahdaa inama alcilmu bitacallum waa in la bartaa la rabaa waxaa la rabaa bitalaqi inuu noqdo baa la rabaa culammada in lagala kulmaa la rabaa dadka culammada ah afwaahdooda iyo afkooda inaad ka dhegaysato baa la rabaa cilmiga laakiin cilmiga maaragtay mutaalaca keliya ma noqdo cilmiga mutaalacaysana meelaan iska gelaayo anaa maaragtay wax isbaraayo ma la yidhaha lama ogol yacni maarata shay fiican maaha dadka xagga culammada dad sidaa inta mutaalaco sameeyey cilmiga soo akhristay culammada fulaan saxaafay dhahaan waa naqdiyaan lama ogola warqada wax ka qaataahay dhahaan culamada wax kama qaato marka waxaa la rabaa culammada in cilmiga sharciga laga qaato baa la rabaa in la in la cilmiga sharciga yacni talaqi ou arday ardaynimo uu sameeyo qofka baa la rabaa oo culumta sharciga uu barto weeyaan uma dadka culammada rabbaaniyiinta ah culammada zaman kasta joogo zaman kastoo saad og tihiin yani maaragtay dadka manhaj manhajka la yidhaha manhaj salaf saxaabada ridwaan ullahi calayhim ariiqoodii ku taagan waa dadka ahluxadiidka saad og tihiin dadka ahluxadiidkana zaman walba kama dhammaadaan waa joogaan xadiidka aaa'ifa almansuura markuu maaragtay nabiga tilmaamayo uu leeyahay walan tazaala طaa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaأtii amr اllah waxay culammada ku fasiraan maarata imaam albukhaari iyo maaragtay rag badan yaxya bnu maciini rag badan waxay leeyihiin in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum sidaasay dhihi jireen haddaysan dadkaas daa'ifa almansuura ahlu xadiidka haddaynan ahayn ciday yihiin maba naqaanba cid kale maba ahaba waa ayagay dhihi jireen ahlu xadiidkana kama dhammaado daa'ifa almansuura cadadkeeda ha yaraada hadduu doono zaman kasta waa ay joogaan weyaan zaman kasta way joogaan intay doonaan ha la ekaadeen lagama waayo marka dadka ahlu xadiidka dalabatulcilmiga zamankeennan waxaa jira dad yani waxa la yidhahdo waxaa jiro isqaad rumuus waxa la yidhahdaa jirto xarakaadka laga bartay yani ururada oo caalamkulislaami ka jiro ninka culummada markay rabaan oo rabbaaniga ahee maarata muxadidka ah oo dadka diinta baraya inay dadka kala soo wareegaan markay rabaan bay waxay sameeyaan yani maarata rutbadiisii iyo waxay ku sameeyaan darajadiisii mansiladiisii xabti bay ku sameeyaan inay tirtiraan isku dayaan markaas waxay leeyihiin war kuwan waxa weeye maaragtay daylu waay dayl bakli sultaan ay dhahaan maaragtay yani saasoo kale bay leeyihiin waa culamaa alxayd wanifaas adduunka meeshuu maraayo iyo maaragtay waxyaalaha makriga alyahuud wanasaara ay samaynayso alxayd wanifaasa ka shaqeeyaan fiqhu lwaaqica ma fahamsana yani maarata waxa adduunyada maanta ka dhacaya lama socdaan alfaad sidaasoo kale oo xabdi iyo taxtiin ay ku samaynayaan oo sumcaddooda ku burburinayaan ayay isticmaalaan marka taasoo kaleeto waxa weeye waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga muxadisiinta ah oo zaman kasta joogo dad baa iska banaysto oo yar yara waa nin daalibulcilmi tuwayli bicilmin ah xataa daalib cilmin aanan ahayn baa maarata dadka aclaamta ah maanta ay ka baxsan laayihiin ay ka baxsan laayihiin marka taasoo kale walaalayaal aad in layskaga ilaaliyo arrintaas culummada oo la tacniyo khaasatan dadka ahlu xadiidka oo la tacniyaahi waa calaamada dadka ahlu bidaca lagu garta waay calaamada dadka ahlu bidaca lagu aqoonsado waay abu xaakim araazi wuxuu dhihi jiray yani sida ay maaragtay kutubta caqiidada kutubta sunnada ay kasoo guuriyaan calaamatu ahli lbidaci dadka ahlu bidaca calaamad markaa rabti inaad ku garatid waxaa waay alwaqiicatu fi ahli lafar dadka ahlu aarka ahlu xadiidka inay tacniyaan wax ka sheegaan yani inay tacniyaan ay wax ka sheegaan waa calaamatu ahlilbidac oo dhihi jira yani abu xaakim araazi goor mu ahaa maujeeda dad waa raggii culamadii hore wey calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli lafar ayuu dhihi jira wey imaamu axmed raximah llahu waxaa laga soo wariyaa marka ay dadka ahlubidaca axmaad ibnu salma ay wax ka sheegsheegi jireen axmaad ibnu salmana wuxuu ahaa nin aad ahlu bidaca ugu ad adag buu ahaa markaasay tacnin jireen waa nin muxadid oo jabal ah waa waa la yaqaana imaam axmed wuxuu dhihi jiray idaa ra'ayta axadan yacnu xamaad ibni salma faatahimhu cala alislaami fainahu kana shadiidan cala ahli lbidaci yani fainahu kana shadiidan cala lmubtadica sidaasuu dhihi jira weya yani waxa weeyaan haddaad aragtay yaxya bnu maarata xamaad ibnu salma qof wax ka sheegaayo yah qof wax ka sheegayo haddaad aragto islaamnimadiisa tuhum uu dhihi jiray islaamnimadiisaaba la tuhmayaa buuri saasoo kale maxaa yeelay xamaad ibnu salama ahlubidaca aad ayay ugu ad adkaa weya zamankeennan ragga culamadaana soo gaaray yacni maaragtay raximahum ullah waxaa ka mid ahaa sheekh naasir iddiin alalbani waxaa ka mid aha sheekh ibnu baaz sheekh ibnu cuthaymiin ragga talaamiidoodii wax ka wada qaatay baa ka mid ah sida maalan sheekh rabiic alhaadi almadkhali sheekh maaragtay muqbil ibni haadi alwaadici maanta ragaysan culama aysan aanan rabiic iyo maxamed amaan jaami iyo markay maqlaan afar labaad sax ku luqluqdo masaajidka sig street oo abubakar sidiiq musqushiisay ku qoreen xerta rabiic iska jira xerta rabiic musqusha dhexdeeda bay ku qoreen xerta rabiica la iska jiro bay af soomaali ku qoreen yacni rabiic ibnu haadi waa sheekh nool waay runtii waa nin maaragtay toddobaatan jira waay waa nin muxadita waay waa nin sunada sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam difaaceeda u taagan waay kitaabka nukat cala bni salax yuu yahay maktaba islaamiya wuxuu kusoo daray maktabata ahli lxadiid annukat kitaab la yidhahdo leeyahay kutubteed maaragtay la yaqaano waaweynu ka mid yahay ayuu leeyahay sheekh muqbil afar iyo labaatan sac raximahullah waa dhintay oo maaragtay alyamani ood og tihiin yacni dadkiisa shiica zaydiya ayay u badnaayeen markuu tegayay meeshaas sunniyiin oo ka soo saaray anigu ma tegin laakiin dalabadiisa la kulmay sheekh maxameda ka mid ah ee ag fadhiyo dalabadiisa ka mid ahaa yacni raggii wuxuu ka soo saaray beledkii o dhan beled ahlu sunna ahlu xadiid uu ka soo saaray raximahullah dadkaasa waxaa laga yaabaa cunug yaroo meesha masaajidka masaajidaha dhex fadhiyo inuu afka ku taago walaalayaal waxaa waaye dadka ahlu xadiidkii bay matalaya aad in dadka ahlu xadiidka la iskaga ilaaliyo aad inaan iskaga ilaalino weya waxaa marka ku khatimaya mawduucayga waxaan filaya waktigii salaadda aad tukan jirteen baa la joogaa si aanan idinkugu dheeraynin waxaa nafteydana uga digaya idinkana idinkaga digaya waxa shabaabku ay u badan yihiin dhallinyarada u badan tahay oo nalaku ibtaleeyey oo ah alfatwa bikayri cilmi alqawlu cala allah in fatwo deg deg ah jawaab deg dega aan samayno wax walba laiska fatwoodo hadda meeshaan warqadaha laii soo dhoobay sidii nin muftiyaho hadduu jawaabi doono marka waxa waa warqadahana waa iska haysanaysiin baaraka allahu fiikum anigu khayra idiin sheegaya iska qaata marka mufti maahi marka laakiin insha allahu tacaala ragga si aanan juhuudooda u dayacin wixii aan aqaanana waa aqaanan idin dhaha waxaan aqoonina ma aqaanan lay maxaa yeele ma aqaan waa nisba alcilmiya la yidhahda laa adri waa nisba alcilmi marka fatwada waxa la yidhaahdo aaday khatar u tahay jawaabta degdeg oo ninku iska tuuro waxyaalaha aada iyo aad aan inaan la- in laga fiirsado u baahan wey waxyaalaha keena shirkiga xataa waxaa ka khatarsan alqawlu cala allah alfatwa bigayri cilmin aa ka- aa ka khatarsan wuxuu maaragtay allah qur-aanka ku leeyahay fii suurati albaqara shaydaanka markuu ka warramayo inamaa ya'muru bisuu'i waalfaxshaa'i inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa'i wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waa shaydaankaa faray sooma jeed waa sabiilu shaydaan inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa wuxuu idin farayaa shaydaanka yacni xumi iyo suu iyo faaxisho ayuu idin faraa wuxuu kaloo idin faraa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaydnan ogeyn oodnan cilmi u lahayn aan rabbigiina ku sheegtaan allah baa sidaa yidhi inaan raahno anagoonan ogeyn rasuulkii baa yidhi mas'ale khatiira inaan iska jawaabno oo u nisbayno allah iyo rasuulkiisa ama aan diin dadka uga dhigno waxaad og tihiin يعني ما أردت آيات مركو ربي كور رمى يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سوما جيد ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين مركو ك- كتا- كتاب كاسو كجور رمى آيات داس مركو فسرها رنتي تفسير هذا عجب يقولك بحناية كحوليه يعني وحوليه وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضايا الله وحو حرمي القول على الله وحس ربي أرنين واير ليران دين توحا كم تهين واتي ليران أي ربي حرمي حق فتوضع وجوابتك في كل جوابا أما حق حكمك إي حق حكمك وريري بولي وجعله من أعظم المحرمات القول على الله وحو كدغي محرمات مثل أبوين أيو كدغي أبوحن أيو كدغي بل جعله في المرتبة العليا منها درجة أبو السريسة أبوحن أيو قارسيين وربك إيه مركاس حيري فرتب المحرمات أربع مراتب محرمات كيب وحوقي بي الله أفر مرتبه أفر درجة أقيبي markuu afartaa u- u qaybiyey wabada'a biashaliha midda ugu fudud buu allah aayadda ku bilaabay wa huwa alfawaaxish yacni saasuu leeyahy qul inamaa xarama rabbii rabbiya alfawaaxisha faaxishadii baa lagu bilaabay oo waxa maarata foosha xun sida zinada iyo waxa lamidkaahu lala yimaado wey ayadaaba ashal uu leeyahy waxa ugu fudud uu ka dhigay ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم وحكل ريي والله ما أقدقي تاس فحشي مثل كسيح وكدر جسر ريو ومارت حق حرام لماذا كسيح وآه إثمي إيو قردرة دتك الله ظلميه دمي إيو قرد- دتك الله ظلميه أيو كسد كل بيوي ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وحو كسب دحيي لما دوغاس aan soo sheegnay mid maaragtay yani xagga taxriimka kaga daran xaaraamnimada kaga daran ayuu ku saddexeeyey weeyaan wa huwa shirku billahi ila allah wuxuu yidhi walitmu walbagya bigayri alxaqi wa an tushrikuu billahi ma lam yunazil bihi sultaana wuxuunan allah maaragtay xujo u soo dejinin inaad rabbi kula wadaajisaan oo tirahdaan cibaada uu leeyahay shirki hadda yaa yaa ka weyn ma jiro waxaa ka weyn uu leeyahay alqawlu cala allah allah wuxuu u dabamariyey wa an taqulu cala allahi maa laa taclamuun markaas ibnu qayim wuxuu yidhi uma rabbaca bima huwa acdamu taxriimin min dalika kullihi wa huwa alqawlu cala allahi biga- bilaa cilmin yacni wuxuu u- ku afreeyey mid saddexda aan soo sheegnay oo dhan xataa shirkigii xagga xaaraamnimada kaga weynin badan waxa weeye waa an taqulu ala allahi alqawlu cala allahi bilaa cilmi marka sidaas baynan mas'aladan u fududayn marka jawaabta oo dadku talabatul cilmiga ay ku degdegaan masaa-isha la iska fatwoodo yacni waxa waye khatarteedii leedahay cala alaqal haddii lagu yidhaahdo haddaadan mufti ahayn oo aadan jawaabi karin oodan darajatul-ijtihaad aadan gaarin oo darajatulfutya aadan gaarin laakiin aad taalibu cilmin tahay masalana lagu weydiiyo dadka u baahan yihiin oodan garanaynin haddaad ku laaban karto baxdi samayn karto kutubta aad baari karto war waa soo baarayaa dheh waa raadinayaa dheh soo baara kutubta kasoo ogow usheeg ummadii usheeg qofka u faa'iiday markaa kitaabaha kasoo hesho haddii markaa kitaab aadan kala soo bixi karin dadka ahlu cilmiga oo markaa darajo masaladaas garanayo weydii ayaga laftooda su-aal ka faa'iidayso hadhowdiina u sheeg waxaad tidhahdaa hadhihin maaragtay adiga laftaada midaad adiga keensatay sheikh hebel aan masaladan soo weydiiyey saasuuna iigu jawaabay dee iska ixaale adiga xataa ismigeeda qofkaas walcuhdatu calaa man afta iska wareeji hebela saas shiikhaasaan weydiiyeyo saasuu u jawaabay oo ii sheega dheh iska wareeji laftaada dambi ha iska saarin adiga laftaada marka waxaa la rabaa fatwada in aad iyo aad aan iskaga ilaalino bigayri cilmin oo la fatwoodo inaan iska ilaalino maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo rasuul ilaahay oo yatiihi lwaxyu min asamaai sooma jeedin waxyiga oo samada uga imaan jiray waxbay saxaabada weydiin jireen ma jawaabi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa loogu soo dejiyo maaragta loo sheego qur-aanka yasaluunaka meeqaa ku jirto maujeeda meeqaa yasaluunaka ku jirto allah wuxuu leeyahay yasaluunaka maada uxila lahum taasay ku weydiinayaan nabiga ma unan jawaabin markaasaa la leeyahay qul uxila lakum aayibaat hadda loo sheegaya sooma jeeda nabiga ma sheegi jiray haweenaydii oo maaragtay ninkeedii dihaarka uu ku sameeyey markay u timid oo nabiga ay u timid waxaan kuu haya malahu yii aniga wax jawaabo ma hayo markaa kabacdi baa allah qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha rabbi usoo dejiyey markaasuu u sheegay nabiga calayh isalaatu wasalaam wayas'aluunaka can dilqarnayni qul saatlu calaykum minhu dikra yacni qur-aanka intaas meel meel walba fiiri saasay dhihi nabiga su-aala la weydiina ma jawaabi jirin waxyi buu sugi jiray markii waxyiga loo soo dejiyey kabacdi buu sheegi jiray wakadalika saxaabada ridwan ullahi calayhim aad ayay uga taxaruji jireen iskaga fogaan jireen su-aal inay aqso uga jawaabaan way iska ilaalin jireen abubakr sidiiq radia allahu canhu qowladiisii hadalkiis mashhuurka ah waxaa ka mida u ohan jiray ayu samaain tudilunii wa ayu ardin tuqilunii idaa ana qultu fii kitaabi illaahi maa laa aclam samada i haraynaysahay waatee dhulka isidaya oo ku kor soconayana waatee haddaan waxaanan cilmi ulahayn aan kitaabka ilahay ka dhex sheego ihaan saas wey haddaan ku sheego yani sama i harayn karto dembigayga aad iyo aad buu u weynyaha ujeeda cabdillahi bn mascuud raximah llahu radia allahu canhu waraximahu llah wuxuu dhihi jiray yaa ayuha annaasu man su'ila can cilmin yaclamuhu falyaqul bihi cabdillahi mascuud waa taqaan saxaabiga jaliilka kunayifun mulia cilman saasaa la dhihi jiray yani nin culammada waaweyn oo saxaabadu leedow ka mid ahaa mashhuurka ah marka wuxuu dhihi jiray dadow qofkii la weydiiye su-aal uu garanayo ha sheego falyaqul bihi ha sheego waman lam yakun cindahu cilmun qofka aanan cilmi aanan hayninna oo marka aan garanaynin falyaqul allahu aclam ilahay baa garanaya ha yidhaahdo maxaa yeelay faina min alcilmi cilmigaa waxaa ka mida an yaquula lima laa yaclam wuxuunan garanaynin inuu ku yidhaahdo laa aclamu ma aqaan inuu yidhaahdo baaba cilmiga ka mid ah waxaan ma aqaana inaad tidhaahdo cilmigayba ka mid tahayba sidaasaa la rabaa imaamu shacbi wuxuu dhihi jiray waxaa la weydiiyey suaal mas'ala la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi laa uxsinuha ma aqaan buu yidhi camir shacbi oo taqaanaha ma aqaan buu yidhi ma aqaan markuu yidhi ayay waxay ku dhaheen raggii su-aasha weydiiyey qad istaxiina lak adoo caamir shacbi ah oo sidaas oo imaam jaliil oo weyn oo muxadis oo sidaas inaa maanta tiraa masaladaas ma aqaano waa ka xishoonaynaan waa kaala xishoonaynaa bay markaasuu wuxuu ku yidhi hadal aada u qiimo badan ugu jawaab laakina almalaa'ikata lam tastaxyi xiina qaalat subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliim alxakiim aniga haddaad iga xishooteen malaa'igta ilaahay ma aynan ka xishoonin inay tiraahdo waxaysan aqoonin ma naqaan inay yidhahdaan kama xishoonin waxay dhaheen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana markii maaragtay ambiuuni biasmaa'i haaulaai in kuntum saadiqiina la yidhi waxay dhaheen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliim alxakiim marka waxaysan malaa'igta ilaahay ka xishoon aysan ka xishoonin miyaananay ka xishoonaya ma aqaana buu yidhi masalada ma garanayo imaamu maalik raximahullahu isagana oo taqaanaan muftiga ah ee mujtahidka ah mutlaqa ahaa ayaa imaamkaas ayaa nin intuu u yimid mas'alo weydiiyey wuxuu yidhi masaafo aada u fog baan kaaga imid mas'alo oo dadkayga ay soo sareen oo yidhahdeen maalik ibni anas imaamu daar ilhijra u tagee weydii ayaan kuugu imid buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi maalik markuu su-aasha weydiiyey laa uxsinha buu ma ma aqaan buu yidhi ma hagaajin karo ma garanayo ninkii waa wareeray yani masaladii imaam maalik uu yidhi ma aqaano buu la wareeray markaasuu wuxuu yidhi maada aquulu liahli beladii idaa rajactu ilayhi maxaan ku ohanaya dadkaygii isoo dirsaday oo masaafo baciinkaan ka imid ee dhul fogay maxaan ku ohanaya markaa u laabto imaamu maalik waa u dejiye wuxuu yidhi waxaad ku tiraahdaa buu yidhi qaala maaliku laa uxsinuha maalik wuxuu yidhi masaladiina ma aqaano shuf yani say arrinta u fududaha fiiri annagana waa iskallifayna waxaanan awood ulahayna isku kallifayna walidaalika waxaa weeyaan yani qofka in uu aad iyo aad iskaga ilaaliyo casrigeenan aan joogno mashaa-isha lagu laiska jawaabayo inaan aad iskaga ilaalino oo weliba masaa'il alxalaal walxaraam ku xihan masaa'il alxalaal walxaraam ku xihan masaa'il fi ddimaa dhiigga dhiigga iyo wax lamidkaa ku xihan masaa'il fi lfuruuj iyo fi labdaac ku xihan budcigii iyo maaragtay farjigii ka jawaaristiisii iyo wax lamid a masaaishaas masaa'il khatiira wa dadkeeda iskale dadka ahlucilmiga iskale haddii aan naqaanana aan sheegno haddaanan aqoonina aan ka harno weyaan maxaa yeelay zamankeenna waxaa batay muftiyaasha nin walba waa iska mufti waa iska jawaabaya waa yani maaragtay sufyaan athawri hadalkau dhihi jiray markii looga warramay qof aanan ahal u ahayn oo iska jawaabaya ayuu wuxuu yidhi idaa kafura almallaaxuuna harikat isafiina buu yii haddii dadka naaquudayaasha ay doonta ku bataan hal doon ay yihahdaan toban naaquud isla fuusho doontaa waa dumaysaa waa waa waa qarqoomaysaa biyahay ku halaagsamaysaa idaa kafura almallaaxuun harikat isafiina marka dhammaanta fawdada aan ku jirno ayaa keenayso adduunyada waad aragteena xataa fatwada dad ay leedahay looga dambeeya xataa caalamulislaami soomaalideenoo kale maaha annaga fawdaana iska soconnaa yani mufti baa la yidhahdaa mufti diyaar sacuudiya mufti diyaar almisriya mufti yani muftiyeyna mufti diyaar alyamaniya mufti baa la cayinaa nin mufti ahal u ah yaa loo sheegaa nin walbaba ou leeyahay wixii masaa-isha fatwada ay leeyihiin annaga laakiin ma lihin mufti sababta waxaa waaye dee nama soo marin taxkiim ummadeenna kitaabka ilaahay oo dawlad ku xukunto oo dad ku dhaqdo nama soo marin marka saa darteed waa dad say iska rucaad ama beerley ama maaragtay saa iskaga ahayn isticmaara dadkii qabsaday uma markaasaa la hal iska kiciyo dawladaa iska dhalatay dadkii maarata ahlucilmi ah oo ka qayb galana oo ma majaraheedii toosiyana ma jirin marka yani ma aan lahin lakin insha allahu tacaala fi lmustaqbal ilaahay subxaana watacala inuu na gaarsiiyo waxa ayaan rajaynaynaa inay maaragtay allah subxaana watacaala uu sameeyo marka ilaahay kayaankooda usoo celiyo oo jiritaankooda ilaahay soomaali usoo celsho in dad ahlu cilmi iyo muftiyiin oo ahl u ah weliba u qalmo inuu rabbi noo sahlaan allah weydiisanayna hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina muxamedin waali wasaxbi wslim
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله الشيخ خير من عن هذه المحاضرة القيمة الله سبحانه وتعالى الشيخ أجري حسنات كثير محاضرة قيمة يسجلي لنعرف ظنها بليتي توفيقه وكها الضيف بدعته لغفر لنا وكها الضيف وحدته يمين المسلمين تجد ذوبان وكها الضيف تفرارها يتعصبك يتحزنك يكرتك المسلمين كرتك وكبدي cilmiga iyo fadligiisa iyo makaanadiisa kaga hadlay fatwada cidda ahelkeeda uu cadeeyey iyana lagu daldegin oo dadka ilaaliya qowla calallahi bigayr cilmi ilaah subxaana watacaala shayga xasanaada ka siiyo dhammaanteedna halka insha allahu tacala waxaan ka gudgeli doonaa inta kadib su-aalaha su-aasha kooda waxay tahay oo ninkan uu leeyahay sheekh oo ka waran qofka cibaadada ku khasisa maalinta jimcaha ah oo keliya ma bidca mise waa sunne
allah subxaana wa tacaala wuxuu noo abuuray sidaan ognahay inaan caabudno allah inaan caabudno noo abuuray allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun inaan isaga waxidno aan caabudno cibaadadiisana kuma khasisna amaakin mucayana iyo zaman mucayana kuma xirno cibaadada waxaa la yidhaahdaa waxay culammadu ku tacriifiyaan ismun jaamicun lima yuxibuhu اllah wayardaah min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbatina ayay culammadu ku tacriifiyaan waa shay allah wax raadigeliyo kulminayo oo fal la sameeyey iyo hadal lagu hadla iyo wax ictiqaad qalbiga ah intaba waa la yidhaahdaa marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa cibaadada zaman gooniya ma laha awqaadna loo xadiday way jirtaa oo sharcigaa noo xadiday sida shanta salaadood salaad kastaa waqtiga ay leedahay sida bisha soonka soonka bisha maaragtay shahrigaas oo shahri ramadaan la yidhahdo sida xajka oo waqtigaas mucayanka ah oo ashhur xaj ay leedahay cibaado maaragtay cayinan oo zaman leh way jirtaa laakiin cibaadada oo rabbi subxaana wa tacaala waxa weeye yani xataa cibaadada waxa soo gelayo markaad xalaal quudato oo risqi xalaala aad raadsanayso oo dhagax soo jabsanayso ama shaqo kale aad qabanayso xalaal oo shar shab baneeyey baa cibaadadii kamid aho wax lagugu siinayo ajar lagaaga qorayo marka takhfiifka oo maalinta jimcaha keliya waxaan u fahamsanahay sheekh su-aasha qofka soo qoray inuu u jeedo qof salaadiiba ka tegey oon tukanaynin oo salaadihii jamaacaadkiina aan imaanaynin jamaacaadkii iyo masaajida aanan salaadihii imaan laakiin maalinka jumcadaha keliya tukado marka taas waxa weeye allah subxaana watacaala jimcaha keliya lama caabude awqaadaadoo dhanaa rabbigaaga cibaadadiisa uu leeyahay qofkaa waxaan leenahay walaalkeen allah soo hanuuniyo masjidka kusoo xiran muslimiinta jamaacada la tuko gurigaada ku cibaadayso jamaacaadka salaada faradkaana uu masjidka usoo qaado sunnooyinkana gurigaada la tag allahna caabud sababta wakti u geerida ku imaan doonto ma taqaanid yani sida dacda soomaalida oo kaleeto ramadaanka u badanya inta badan bisaada masjidka waxaa laga yaabaa salaada jumcada in lasoo buuxiyo laakiin jamaacaadka ay daciifa ay daciif tahay oo qofkiiba jamaacadaba inay waajib tahay uusan u haysanino gurigiisa iskaga tukanayo jamaacada waa waajib sida jumcada waa waajib u tahayba jamaacaadkana waajib yihi waa in la yimaado wey taasoo kale ramadaanka keliya inuu ilaahay caabudo salaadii oo salaadna tukado soonna uu la yimaado masaajidda meel laga istaagayo male weliba ramadaanka o dhan maaha shan iyo tobanka hore ma gaara tobanka hore u badan yihiin tobanka dambe markii tobanka koowaad la dhaafo masaajidka qaybtaa dambe waa yaraanaysa sooma jeedi marka waxaa la rabaa allah inaan caabudno subaxii marka hurdada ka soo kacdo ilaa habeenka gurigaada a ka tagto markaad seexanaysid inaa cibaada ku seexatid adoo weyse qabo adoo dhinaca midigta u seexday adoo adkaartii akhristay oo rabbigaaga maaragtay inaad cibaadadaas aad ku wada dhex jirtaan raba qofka muuminka cibaada maba ka dhexbaxaba marka tanna waa waxyaalaha jaahiliyaadkay ka mid yihiin waa aragtay oo kolley waa un isticmaalkiina soo maray iyo waxyaalo badanaa sabab u ah maaragtay waxyaalo badanaa sabab u ah iyo jahli fara badan oon haysto marka waxaan leenahay muslimiinta jamaacadka kusoo xirmeen jumcada keliya ma aha ilaahayga jumcada aad caabudaysabaa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishana inaad caabudii subax ba lagaa rabaa weyaan hada bilahi tawfiiq sal waxaa suurtagala sidoo kale qofku isagoo salaadihii tukanaya cibaadadii la imanaya inuu ka wado si gooniya ma u noolayn karaya oo cibaado kale oo ka ziyaadsan intii caada lahayd ma ula iman karayaa jimcada darteeda maalan yani oo yani soon yani maalan salaatuleyl oo kale cibaadada sideeda maali habeenka jumcada waxaan ujee maalinka jumcada waxa la yidhaha maalin iyo habeen cibaadada lala kuu khasisay jimco ahaan ee sharciga loo khasisay salaadii afarta ragca aan duhurka tukan jirnay baa labana lagaga dhigay khudbana waa loo jeediyey wax kale cibaado khaasa way leedahay anigu ma garanayo bal xataa waxaan ognahay in soonka lagu khasiso oo maalinka jimcada aada soonto inuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam ilaa yowman qablahu wa yowman bacdahu maalin ka horeeyo ama maalin ka dambe inaad la soo soontid mooye inaad keligeed maaragtay aada cibaado ku khasisto wax wanaagsan maaha marka waxaa la rabaa allah inaadan yani wuxuu rabbi rasuulka allah ama uu noo sheegay ama nebiga u khasisay inaan khasisno aanan wax gooniya aanan ku samaynin wallahu aclam
sheekh saailkan dhowr su-aalood soo gudiyey su-aasha koowaad waxay tahay nebi maxamed manuus baa laga abooray sala allahu caleyh wasalam su-aasha labaad waxay tahay nebi maxamed abuuristiisu miyay ka horreysay nebi aadam abuuristiisa mise way ka dambeysay su-aasha saddexaad waxay tahay kitaabka mawlidka la yidhaahdo maxay diintu ka qabtaa
su-aasha hore nabiga calayhi salaatu wasalaam bashar buu ahaa waa bani aadam sida dadka muslimiinta ah dadka dadka bani aadamka loo dhalay ayaana loo dhalay aabba iyo hooyaba iska dhala rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabihiis waxaa la yihahda cabdullaahi bni cabdilmualib waa la yaqaana abtirkiisaa la yaqaanaa diinhii cabdullaahi bni cabdilmualib iyo aaminat aaminatu zahraa ayaa rabbigu ka abuuray subxaana wa tacaala hortaasaan ogaana waa bani aadam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa bashar wa allah ku karaameeyey wuxuuna ku karaameeyey oo ku qiimeeyey risaalada iyo waxyiga oo nebinimada u siiyey rabbi ku qiimeeyey laakiin waa bani aadam sida adiga aabbaha iyo hooyada ay ilaahay inay ku dhalaan oo sabab iskaga kaaga dhigay baa nebi maxamedna sidoo kale u ahaa haddaad tidhaahda nuura laga abuuray macnaheeda biyihii cabdullaahi lagama abuurin wey sooma jeedi marka nebiga cabdullahi kuma antirsan kara wey markaa soo maha ila nuur b nuur baa laga abuuray habartaa nuur ilaahay qalbiga ugu riday xaloosha ugu riday saasay noqonaysaa mise biyaha cabdullaahi baa nuur waxaa loo leeyihi an waxaan rabaa marta in wixii la caddeeyaa la rabaa cabdullaahi ibni cabdilmualib ibni haashim baa la nabiga tirsigiisa wax taanan waa la bartay cilmaha inaan barnaa lahaa haddaad tidhahdo nebiga mura laga abuuray ee biyihii cabdullaahi lagama abuurin nebiga nasabkiisao dhan aad dhumisay calayhi salaatu wasalaam nasabkiisao ku abtirsanaya oo inuu bani haashim yahay inuu maaragtay qurayshtii yahay inuu cadnaan yahay oo ku abtirsanayo o dhan nasabkiisaad tuuraysa marka taas waxaa la rabaa dadka yimi nuura laga abuuray nuur buu nebiga laga abuuray oo ah oo maaragtay waxaa rabaa inay caddeeyaan inay caddeeyaan baa larabaa nuurka maxay u jeedaan ma cabdullaahi mawlidiis ma taabanin miyay u jeedaan aaminatu zahraa baa ilaahay qalbi wuxuu u geliyey ninku nuur ugu riday yacni nuur ugu riday miya oo maaragtay iyadoo sidii maryama maaragtay maryama binti cimraan sida malakul jibriil qur-aanka uu nooga sheegay oo nafkiga uu ku sameeyo o kalea lagu afuufaye bani aadam ma taabanin cabdullaahi ma taaban miyay leeyihin mise biyihii cabdullaahi baa nuur ahaa bay leeyihin labadaas inay soo kala saxaana rabnaa noo caddeeya anna laakiin intaan naqaano nebigu bashar buu ahaa calayhi salaatu wasalaam afartan sano markuu gaarayna ilaahay risaalo buu siiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam maaragtay ajdaadiisa iyo sulbigii oo ka yimi kulli daahira dad dad xun maayo ninadiis fisqi iyo bele laguma aqoonin ma jirin taas marka waxaan leeyahay qodobkaas tan horaa uga tegeyna midda labaad maxay ahayd nabi maxamed abuuristiisa miyay ka horreysay abuurista nabiyullaahi aadam hadda nabi maxamed dadkii la abuuray baa sanadkii oo dhashaan naqaanaa sooma caamul fiil aa dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam caamul fiil oo abraat al-ashraf uu kusoo duulay kacbada kusoo duulay waa la yaqaanaa xadiidka ay asalka ay xadiidka ay daliishadaan waa xadiidka mawduuca waay wax ka jira male suufiyaasha ay daliishadaan oo ay wataan wax ka jira male nabiga aamine iyo cabdullaahi bni cabdilmutalib ayuu rabbi ka abuuray aabbihi iyo cabdullaahi bni cabdilmutalib isagoo uurka ku jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa rabbi oobsaday hooyadii isaga oo maaragtay sideed jira ay soo gaarsiisay ayay dhimatay awowgii cabdilmutaliba kafaaladiisa la wareegay oo hayay awowgii cabdilmutalib markuu dhintayna adeerkii abu aalib baa nabiga soo koriyo hayay calayhi salaatu wasalaam marka wax ka jira malaha abuurista aadam aadam ilaaha noo sheegay inuu khalqiga laga soo bilaabay dhoobaa laga abuuray nabi aadam nabiyullaahi aadam dhoobadii laga abuuray qur-aankaana la kugu sifiyey hal aayad qur-aan ah nooga soo saaran oo oranaysa nabiga aa kaga horreeyey abuurista aadam kaga horreeyey macnaheedu marka waxaa waaye nabiga bani aadamma ma ahayn waa soo ma jeed nabiga bani aadamma ma aadam kuma abtirsado wey haddii layidhaha nabigu uu ku horreeyay abuuristiisa aadam kuma abtirsado soo ma noqonayso ma wax kale noqonayso bani aadam marka ma ahayn muxuu ahaa marka marag buu ahaa nabigu mise jinni uu ka tirsanaa jinniga qayb kale inuu ka tirsanaa mise malaa'igtu ka tirsanaa ilaan saddexda qaybu rabbi u abuuray waa malaa'ig iyo jinniga insiga nabi maxamed insi buu ka mid ahay bani aadam buu ahaa faraciisa soo wada wuxuu ku abtirsadaa aadam buu ku tagaa sida annagana aan ugu tagno marka taana wax daliil oo leedahay ma jirto nabigana waxa ilaahay waktiga oo dhashay waa la yaqaanaa waxa waaye caamul fiila la dhalay aabihiina maaragtay waa la yaqaan awowgiina waa la yaqaan awowgii dadkiisa dhama la wada garanaya hada wabillahi tawfiiq jazaak allah khayr su-aal saddexaad aa dhimatay sheekh waa kuma joogto ya fadadihii su-aal saddex saddex su-aal bay ahayd taas kitaabka mawlidka ah ah kitaabka mawliidka horta kitaabka mawliidka hadda meelahan ka dhow yahay waxaa jeclaan lahayd yani qosolka iska dayno haddii hadda meelahan laga helaayo waxaa jeclaan lahaa anigu waa horey ugu dambaysa waa aqaanaa runti waa akrin jiray waa garanaya meelo badanaa kasoo saari lahaa runti markaasaan ogaan lahayd xukunkiisa aan saari lahayd mawliidka mawliidka waxa waaye kitaabka la yidhaahdo sharaful anaam qayb la yidhaahdo barsanji qayb la yidhaahdo qayb la yidhaahdo muxuu ahaa ee burdaha ayaa ku jiro oo qasiidata burda ay ka tirsan tahay yani sidaas u leeyahay qaybtan oo sharaf alanaamka la yidhaahdo yani kitaabka mawliidka waxa la ooyey soo mahay horta aniga cidda qortayba ma aha qofka qoray yani maaragtay oo noo noo alifay ma naqaano ma garanayo laakiin waxa waxaa ku qoran kelimaad oo aad iyo aad haddii maanta lahayn lahaa inaan soo bixin lahay u badan tahay oo maala hadda shafaacada baabu shafaaca oo kaleeto shafaacada ilahay qur-aanka muxuu ku leeyahay qul lilahi shafaacatu jamiican soo ilahay ma dhihin shafaacada yaa iska leh allah baa iska leh haddii shafaaco la weydiisanaya yaa la weydiistaa allah la weydiistaa shafaacada nabi maxamed nabigu wuu shafaacaya qiyaamaha laakiin goormuu shafaacaya markii allah u eegna soo maaha waxaa la rabaa inaan idhaahno allah ayuu shafaacada nabi maxamed nasiib naga qaybgelo dadka u shafeecaya lagu dar inaan weydiisano taa macnaheeda marka ii taag allah baan weydiisanay soo maha nabiga shafaaca markiisi haddaa iraa nabi maxamed ii shafaac mii shafaaci karaa maya waxaa ku jirto yani أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم منجا وملجاؤنا محمد يعني ملجا ومنجاؤنا منجا كان نبت باري وملجاؤنا ما جاء أن كنت يرسلونكو نبت قليل ومحمد نبي محمد marka kalimaad sidaas oo kale ah oo dadku iskaga xadreeyaan oo qaabka loo akhrinayo haddaa aragtid idaacadda xamar muqdisho waagii dowladda jirtay ciidaha la soo dayin jiray saalixyada akrin jirtay qisadaas akrin jiray waa idaacadda ka dhegeysan jirtay waa la akrin jiray taa lafteedu akrin jiray arjuu shafaacata min muxammad dhowr jeer ku celcelina arjuu shafaacata min muxammad low kuntu artakibu lmuxaram saas dhihi jiray saas ugu qaada yani muxaramka waa afuula hadaa rabee nabi maxamed